warsan radiocom wadani news 24.com
walyaabay bidaayo wajahil aragin waa kibaryoba wadani news com iyo warsan radio com laynii wareeriday barba wal inku sheegba lammaada websaydu waltarleh wanaaggii horumarka oo muddoon waryaayaan wadani news com iyo warsan radio com waa kii baryoba warwalaagidhii walaashoonka hiisa badan wadani news com iyo warsan radio com walla barida bidaayo websaadayo e warar dhab e dhini inin badan ayne dhexdhexaad e websaadadu ku helow ini wadani news com iyo warsan radio com iyo oyin warlan hubni iyo war murunka jara waa walku dhoore warsan radio com iyo wadani news com webata bulshada walaalla ewo warar hiisa leh ku helaayaan wadani news com iyo warsan radio com walkoogaw kuwarqab waana kirinaw warsan radio com wadani news com
welibaa shalay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ha ku bahay warar markaasay ku shal jeedaan madaxweynada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya wararkaasoo waxaana kumid ah ha ku baxeen odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoo warar kalena iyo ha ku baxeen baarlamaanka waxaana kumid ah tiradiio diras ilaa iyo soddon iyo laba qofba hataba arrintaasi oo ha ku bati baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka yamay baa etaa inay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo madaweynada nkabaagen inay isoo fara kala baha hawlowka xildhibaanada dowlada federaalk ee soomaaliya arrinta tale iyo teegantan yamayba etaa baarlamaanka haano kumid ah ee koonfur galbeed ee soomaaliya yamayba iyo mooshin birka ku eh ha ku saarena gudoomiyiga baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya hataba si una qaramogase iyo siyaasadda si iyo indareerta una wal anku ogaana yamayba una la xiriirnay doctor sheekh nuur abuukar qaasim owsa ku jeeda gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya waana ku nool dalka maraykanka n sheekh nuur idheegase
si fiican walaalkiin ha ku dhawaa warbaahinta koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan raadiyo warsan baydhabo ee gaarsiiya dot com iyo wadani news labaatan afar dot com
waa dhowahay walaala aad baa umahadsan tihiin wadani news iyo warsan radio fursadaan aana siiseen waxaan idinkaga mahad celinaynaa shaqada aada ummadiina u haysaan de waxaad tihiin dadka media ah madax bannaan oo si wanaagsan u shaqeynaya waad mahadsantihiin
waa tahay si aadna ku warqaabna arrimo hakabaxen gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya aana ku mid e baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya mayba mooshin birka ku e iyo hasaarena guddoomiyaga baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya meelo odayaasha dhaqankana iyo baaganka dareen madaweynega koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan ow sheegeeda oo ay sheegeen aniso faraku lubaa howlowka baarlamaanka armoogasay mayhaas ku beegi islata
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka dhegaysado kulishiin salaamantiin boqol iyo toban iyo afarta dadka baydhabo ka rooga iyo dadka dibadda rooga walaakiin rajeeye caafimaad iyo khayrqab iyo guul insha allah waktigan dhibka badanna laka gudube oba ilaahay era walaalow waa runtaa maanta waxaan aragnay in maaragtay aqoon-yahan baarlamaankii koonfur galbeed dad xildhibaano afartan qofood ah inay baydhabo ku shireen hadalladoodii waxaa ka mid ahaa waxaanu lagu khasaaray ummaddii kalfadhigii baarlamaanka oo dastuurka uu qorayay in sanadkiiba laba mar ay fadhiistaan labadaas marna fadhiga kastana uu socdo afar bilood waxay yidhaahdeen shaqadii noola igmaday ma qabanin waxna fariisiiyey ma leh qodobka ay cuskadeen qodob dastuuri ah waaye oo muhiim ah oo waxay ku leeyihiin annaga ummaddii inaan u shaqeynaan rabnaa laakiin shaqadii baaba nalaga hor istaagay taa awgeed waxaan rabnaa inaan shaqo qabanno marka runtii hadalkoodii maanta dadka wuxuu ku abuuray niyad aad u fiican iyo soo dhoweyn dadkii aad bay ugu farxeen oo markii hore waxay islahaayeen sidee wax yihiin iyo yaa u hadlaaya ummaddan marka maanta ummaddii shacabkii waxay yeesheen cod ama sixi kara baarlamaankii howshiisii waana waana waajib ee dastuuri ah oo baarlamaanka saaran waxay maanta suubiyaan walaal dowladda iyaba wakti badan ma jarta wal badan hadhadhisowdya ka jarto kulumi ka jarta banaankia ka shaqeeya hayta ta ini la hadla degdega mooshin la kasheena gudoomiyaga baarlamaanka walku fududaadi mise ero korno iyadana la suubii kor ini gudoomiyaga baarlamaanka lala fadhido tala celin la suubi
runtii waxaa u maleynayaa inay taas sameeyeen kolley annaga hadda aniga adigaba baydhabo ma joogno laakiin dadka waxay u ekaayeen dad ka daalay wejigooda waxaa ka muuqday carab badan nin xildhibaana wuxuu dhahayay waxaan uma dulqaadan karno samarkii baa naga dhammaaday hadalka siduu u dhigay marka haddaan anigu siyaasad ahaan fiiriyo waxaan u maleynayaa dadkii inay rabaan maamul maaragtay loo dhan yahay waxay dareemayaan dadkii maamulkii inuu maaragtay maamul aan wadatashi la lahayn maaragtay xildhibaanadii marka taas ayaa keenaysa mushkiladda ugu weyn shaqadiibaaba noola diidan yahay bay leeyihiin aan u shaqayn lahayn ummadda oo noola wakiishay markaas taasna waa qodob dastuuri ah waaye oo loo baahan yahay mar horey ahayd in laga hadlo dowladdana sideedaba waxay ku dhisan tahay dowladda waxa loo sameeyey baarlamaankaba waxa waaye inuu la xisaabtamo fulinta madaxweynaha wixii qalad ah jira marka shaqadii haddii loo diiday ummaddii marka ummaddii waxay dareentay wadatashi la-aan ammaan darrada iyo xadgudubyada loo geysanayo xaquuqul-insaanka oo ka dhacay aada la socotid dadkii lagu xasuuqay magaalo tuulo u jirto soddon kilomitr oon ilaa hadda wax ka hadlay aana jirin dadkan joogtada ee lagu xasuuqayo shabeellada hoose ee wadatashi la-aan ammaankii oo sii xumaaday awooddii oo siyaasadeed oo aanan ku dhisnayn xaq waxay arkeen also in maamulkii lagu soo koobay saaxiib iyo qoys keliya taasoo liddi ku ah heshiisyada heshiisyadii nabadaynta dalka iyo intisooyinkii kasoo baxay golaha ammaanka oo saldhig looga dhigay doon wanaagga iyo wadatashi iyo ka qaybgal guud arrimahaas oo dhan markay arkeen sheekh nuurow suuna ogsanaa hati hadda baarlamaanka iyo mooshinkaasay ku dhabeeyaan waana kursigu ku geman gudoomiyaga baarlamaanka dhibaatooyin fara badan ya jaraan saada hadda afka ka sheegtay intii gudoomiye la weydiiyo hatana dhibaatooyinkii ma socdaayana maya horta waa runtaa laakiin mushkiladana waxa waaye haddii dhan kale aad ka fiirisid ayagana waxay ku doodooyaan haddii aan waxba la qaban iyadana maxal baa maaragtay in sidaa la iskaga fadhiyo ma faylahana dhibaatooyinka jara in la saxa oo gudoomiyagii baarlamaanka la hor fadheeda inti reer lignagda odayaalka naftirja ku qayb qaadaan qaabkii lansaxo lahay wala qaldan hati iyo islayin intii wakti kale la geli lahay ha weydiiyowka gudoomiye baarlamaan cusub walaalkiis haddii aad fahantid constitutionka dastuurka dastuurka odayaasha awooddii waa laga qaaday waxay ahayd markii hore aniga dastuurkan kii allah u naxariisto doctor xasan wax ka qoraan ku jiray kii kalaan aada u aqriyey oo ka horreeyey doctor xamudi ay sameynayeen dastuurka sembre annaga waxaan qabnay dadkeenna aan aaminsannahay in golaha guurtada la sameeyo golaha guurtada ee odayaasha dhaqanka inuu noqdo aqalka sare ee baarlamaanka aqalka hoosena uu noqdo baarlamaanka sababta taas aan u rabnay waxay ahayd mar hadday dhibaato ku dhacdo oo labadii golo ay iska hor imaadaan in odayaashii ay xalliyaan odayaashii naftirkooda waxaa laga qaaday awooddii oo odayaashii maanta wax ay gacanta ku hayaan ma jirto baarlamaan baarlamaankii naftirkiisa waxay gacanta ku hayaan ma jirto gudoomiyaha naftirkiisa xilkiisii ahaa inuu baarlamaankii fadhiisiyo uu ka doodo dhankii ammaanka uu la xisaabtamo dowladdii ammaankii wax laga qaban waayo sidaad la socotid waddankii waxaa ka jira degmooyin maanta go-doon ahaa jiro sida waajib sida bakool maxaa la yidhahdaa xudur sida qoryooley sida maaragtay oo maanta diisoor oo laga qaxayo oo dhibaato baahidii kusii soconayso oo aan ka cabsi qabno inay dib usoo noqoto maxaa la yidhaahdaa iisheeg usoo noqoto abaartii two thousand twogii oo dad maalin kastaba boqol kun qofood ku dhimanaysay baydhabo intii laga hortegi lahaa cuntadii daraa turkiga gaday naftirkiisa waxay ba- xildhibaanada qaarka sheegayaan in si xun loo isticmaalay oo dadkii loogu talagalay aan la gaarsiinin marka waxaasoo dhan hadduu jiri lahaa baarlamaan fariisto gudoomiyaha waxaa lagu haystaa muxuu dastuurkii uga soo bixi waayey muxuu ee, baarlamaanka dastuurka wuxuu leeyahay waa in laba kalfadhi ay yeeshaan gudoomiyaha baarlama- ee, baarlamaanka labada kalfadhi waa midkiiba afar bilood buu soconayaa afartaas bilood hadduu socdo afarta bilood waxaa ka soo bixi lahaa ilaa toban sharci oo dadka dan u ah ma ii sheegi kartaa hal sharci oo baarlamaanka uu soo saaray lacag ma haystaan oo mushaarkii waa laga jaray boqol iyo afartan xildhibaan adduunka wax lacag siinaya ma leh marka dabcan dantaa ku kalifaysa dadkii shaqadii loo igmaday qaar xamaray ku jiraan oo waxaan maqlayaa berrito naftirkooda inay shir leeyihiin marka meeshii marka waxay waxa tan ma u arko dhibaato iyo caqabad waxaan u arkaa inay bilaabatay la xisaabtan iyo wax isweydiin maamulka laguu sheegayo micnihiisana waa taas walaale marka een ma islataada gudoomiyaha baarlamaanka ya horteegayin inuusan arrimahan usoo fuli gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu mas-uulkiisa yahay waa mas-uuliyadda waa golaha shacabka ee dadka waa in uusan golahiisa shacabka ka warqabaa uusan madaxtooyada ku xirnaanin madaxtooyadii hadday golihii shacabka gudoomiyihii ay luuqa gashatay oo baarlamaankii keligiis uu yahay baarlamaan ma aha baarlamaan shaqaynaya marka oo dimuqraatiyana ma aha wax macquulana ma aha odayaashii waa laga qaaday oo waxaa laga qaaday awooddii waxaa laga qaaday een, maxaa la dhahaa baarlamaanadii waxay ku doodayaan inayna shaqeen wa- taas waxay effecti garaysay ama taabatay ammaankii waxay taabatay xadgudubyo inay ka hadlaan inay sharciyo soo saaraan marka runtii maanta waxay fudiyeen waa wax loo baahnaa ummaddii ay, ay mas-uulka ka yihiin guud ahaan een, dadkiina waa soo dhoweeyeen waxay gelisay dadkii naftirkooda waxay ku abuuraysaa arrinkan rejo rejo hadduu baarlamaanka maanta waxa sameeyey waa wax hambalyo u baahan in loo hambalyeeyo u baahan runtii arrintan baarlamaanka iyo ka dhagaageen haddii iyo ka dhabowto gudoomiyaha baarlamaanka meelala ka saara een ini wal isku bedelo waltaawiye haddii gudoomiye baarlamaan cusub kala lisheena waxaasi waxay ku jirtaa waxay horta mushkiladda jirta waxa waaye waxay ahayd baarlamaanka marka la dhisay sanad buu dhisan yahay hal guddi hoosaadyo oo dhisay ma jirto guddi hoosaadyadii wixii oo dhan baarlamaankiiba waxaaba ay noqotay qayb ka mid ah een, madaxtooyada ama fulinta baarlamaanka waxay ahayd inuu ka madax banaanaado madaxtooyada uu ku shaqeeyo dan xildhibaanada rabitaankooda marka xildhibaanadiiba hadday kuleeyihiin nalama nalalama tashado nalama fariisiyo een, me- waxba ma ogin waxa socda ma ogin n t o baa meel kasta qaadanoo soo dhisayso siduu xildhibaankii ku hadlayay dadkii aan u dhaaranay aan meesha u joognayna shaqadii ma hayno marka waxaan u arkaa waxay ku hadlooyaan inay tahay xaq oo sharci dastuuri ah walaalo waana insha allah waa wax loo baahnaa ummadana guul u keeni kara runtii waa tahay een dhinaca kale een odayaasha dhagan kilyoona may bahasaareenaa baag iyo markaasay een kileeyin een faragelinta hal noo dhaafay aholoowka xildhibaanada dowladda federaalka ee q- soomaali uni een madax banaan taasna iyana may kulata baaqasay wallahi waa wax aada u wanaagsan waaye odayaasha waxaa mas-uul laga si- een, markii la waayey one man one vote waxaa awoodda la siiyey inay shacabka soo doortaan een, xildhibaanadooda odayaashii marka waxa waaye qolo kastaba reer bay ka timid kow iyo konton qofoodaa la rabaa inay ayaga soo doortaan oo si cadaalad ah dadkii wax loogu dhaqo ayaga waxay sheegayaan shaqada waa taas waay Een, marka maamul goboleedkii wuxuu rabaa isagana in uu shaqadii odayaashii gacanta la galo oo asaga dadkii soo xulo taasna shaqadiisa maaha marka odayaasha arrintaasi way ku saxsan yihiin kolley aniga saan qabo waxaana rajaynayaa inay ka dhabeeyaan waayo walaalow mushkiladda ummaddan haysata ma aha tan gobolka keliya ummaddan waxay u baahan yihiin xildhibaano lixdan iyo kow ah ama toddobaatan ah siday noqotaba oo adag oo danahooda ka fulin kara meesha la yidhaahdo ee, federaalka inta badan ee hadda joogtay oo tobanka sano joogtay ma aha dad ummaddan wax u qabta hal shay ay ummadan u qabteen meeshoo dhan waxay u joogaan danahooda qaaska ah inay fuliyaan danaha qaaskana meesha looma tago meesha waxaa loo tagaa waxaa la yidhahdaa public service waa waxaad shaqaalo u tahay ummadda ummaddiiba hadday dhibaataysan tahay abaartooda aadan ka hadlayn gabdhihii xerooyin ku jiraan xamar oo aadan dibudejin kala hadli karin oo ummaddii sharciyadii aadan ka caawin karin ummaddii waxay u baahan tahay isbeddelay u baahan tahay isbeddelkiina odayaashiiha keeni kara marka ma aha in uu maamulka faraha la gashto soo xulitaanka taasina sharci kuma siinaayo madaxda dowlad goboleedka hoggaanka inay arrintaasi faraha la soo galaan inkastoo ay ay saxiixa dambe leeyihiin laakiin maba la dhihi lahayn maaragtay odayaasha soo xula haddii ayagaba ninkii la rabo loo keensanayo taasi waxa waaye meesha waxaa imaanayso musuq maasuq waxaa imaanayso in qolo kale oo dana siyaasadeed leh inay lacag dad soo siiyaan oo midkaaga xumaa oo dantaada u shaqaynaynin in lacag lasoo siiyo marka odayaasha waxay ka hadlooyaan sidee baa loo heli karaa ummad sax ah ummad aqoon leh ummaddan waqti adagay ku jirtaa si waddankiina loo badbaadiyo degaankiina loo badbaadiyo arrinta ay odayaasha suubiyeen waa arrin mudan maanta runtii qof kasta oo muwaadin ah inuu soo dhoweeyo waxaana jeclaan lahaa in odayaasha ay fahmaan maamulka la sheegaayo inay ayaga gun gundhigooda ay lahaayeen sanad iyo bar ayay waxay fadhiyeen meeshii la dhahaya a d c habeen kasta waxay akrinayeen aniga aadaan uga warqabay malaq shuure iyo wadaadkii kale dadkii ugu waaweynaa meesha habeen kasta dhaxanay usoo jiifanayeen sanad iyo bar waxay ku jireen oo ay soo sameynayeen ayaa maalin waxaa la yidhi qolo kale inay timid waxaa tiri wixiinii oo dhan waa hal bacaad lagu lisay marka meeshan waxa ka socda waa inkaar waay ummaddan waxaa haysta waa odayaasha inkaartooda odayaal masaakiina oo sanad iyo bar meel fadhiya wixiina ma jiraan in la yidhi oo maantana maaragtay saa loo gelaayo adeero waa dadnimo xumo annagana odayaasha inaan garab siino waay odayaasha way dadaaleen runtii laakiin odayaasha waxaa loo baahan yahay inay maamulka ay maanta ay noqdaan golaha sare ee maamulkan inay noqdaan shan iyo soddonkaa oday ee reerka ah inay talada wax ka qabsadaan talada ayagaa leh dhulkan ayagaa leh ummaddan mas-uuliyad baa ka saaran inay usoo xulaan nin wanaagsan oo ummaddan berrito badbaadin kara oo ummaddan maaragtay badbaadin kara waa aniga waxaan aad ugu dhaliilsanahay walaale ummaddan ummaddan looma shaqeeyo ummaddan xamar baa loo shaqeeyaa oo election baa loo shaqeeyaa ummaddan dadkii u shaqayn lahaa ma joogo xildhibaankii maanta wuxuu yidhi hal maalin lama hayo buu yidhi hoggaanka iyo baarlamaanka qolooyinkan inay maalin hataa bulshada ay la nool yihiin reer baydhaba inay meel isugu yeereen ay la hadleen oo ajandaha iyo waxay rabaan kala hadleen ma jirto waan kuu sheegay waxaa jirta iyadana oqoon ay ku jiraan degmooyin badan oo gobolkii ka mid ah ammaankii waa xun yahay shabeellada hoose xasuuqa ka socdo ciidankii waa baaba'san yihiin wax kastaa baaba'san waxaasoo dhanna waxaa sal u ah dadkii ma loo shaqaynayo hadba diyaaradaa la saaran yahay oo baarlamaankii waa xiran yahay oo marka yaa dadkii u shaqaynayo marka ummaddii yaa u shaqaynayo oo badbaadinayo dankii ammaanka ka badbaadinayo abaartan soo socoto oo ummaddan layn doonto yaa ka hadlay marka walaalow aniga waxaan u arkaa in ummaddii ay arrintan waxaan u arkaa kacdoon shacab waa markii aanu bilaabayna aaraareeda camal ummaddan waxay u baahan tahay isbeddelay u baahan tahay ummaddan waxay u baahan tahay maamul wanaagay u baahan tahay ummaddan waxay u baahan tahay hoggaan ku shaqeeya rabitaankooday u baahan tahay walaal waa tahay sidii laku baraday baarlamaanka soomaali madii aran mooshin oo kala koyte galnyaa hooslanka dhike haddii baarlamaankan koonfur galbeed soomaaliya iyona saasaato galnyaa hooslanka dhike lukuyaaba ini mooshinkun faarfaara absolutely waa dhici kartaa walaalow markee dadkan maanta waddankan burburkiisa kadib dadkiiba waa baahan yihiin qof baahanna qadiyad ma ilaalin karo haddii xildhibaanadan waxay u istaageen ay tahay inay ummad badbaadiyaan ummad hadday rabaan inay badbaadiyaan oo ummad ay u istaageen oo ilaahay ay wakiishaan ummaddan dhibaataysan inay badbaadiyaan ay tahay ma gadan doonaan codkood laakiin hadday u istaageen war waana la iloobay hana la fiiriyo camal ayaga taasna ayagana waa ku ceeboobayaan ummaddiina dhibay u keenayaan marka uma maleynayo siday u dhan yihiin dadka inay wada xumaan karaan marka waxaan rajaynayaa kolley niyaddii maanta ummaddii oo dhan baa wada faraxday adduun iyo maaragtay guda iyo dibadba maanta waxay dareemeen ummaddii inay hataa maamul leeyihiin oo maamul dad la xisaabtamayo waxay ogaanayaan hadday hadda nalkan ay maanta shideen ay damiyaan ayagana inuu nalkaasi mugdi ay ku noolaanayaan waxa maamulka hadday ummaddan nalka ay maanta u shadeen nal ummaddan ummaddan iftiin u noqonayo waa iftiinkii ay shideen hadday damiyaan berito dee ayagana mugdi ay ku noolaanayaan annagana mugdi aan ku noolaanaynaa marka meeshii wanaag kama imaanayo dictore gebagabadii shaacibka ka dhegan sidahay oo ku sugan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya maynka baagafad adoo ku faa'iidaysadaasi fursadda kasidii warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan radio warson gaarsiye dot com iyo wadani news labaatiyo afar dot com dadka walaalaha aan u sheego waxaa la yidhaahdo midnimada iyo ehelnimada midnimada waxaa waaye qolo kasta qola dad kasta oo maanta nolol fiican adduunka ku nool oo aad aragtid horumar gaaray waa dad midnimo haysto maanta ummad haddaad aragto baaba'san oo dhibaato haysata waa ummad aan midnimo haysanin waayo midnimada laguu sheegayo waa awoodda uu qofka wax ku bedeli karo waa karaamada sharafta ummaddan ay leedahay waa awoodda ay iskaga celin karta cadowga marka walaalahay waxaan kula kula talinayaa in la iska dhaafo laflafta danta guud la eego oo ummaddan sideebaa lagu badbaadiyaa laga fikiro oo laga daayo bahashaan qabyaaladda wax la dhaho qabiil waan nahay dad digil iyo mirifla la dhahaan nahay oo dad wanaagsanaan nahay laakiin waxaan idiin sheegayaa in waxyaalahan yaryarka ah ee na kala qaybinayo inay ka muhiimsan yihiin waxa aan wadaagno waa idinkula talinaya waxaan kaloo la rabaa inaan la hadlo ehelnimada ehelnimada laguu sheegayo ma aha abtirsinyo keliya dadka marka ay iskuol wada galaan dadka markay degaan wadaag yihiin waa ehel waa ehelka marka waxa waaye waa inay dadkeenna dareemaan in dan wadaag la yahay oo meesha loo socdo qofna aan looga maarmin oo wadajir loo galo ummaddan magaceedii iyo sharafkeedii si loo soo celiyo waa la socotaa dhulkii ugu barwaaqada badnaa soomaaliyaan degannahay dhibaatadan joogtada ee ummaddan lagu hayo ummaddan iyada isku hayso waxaa sal u ah kala qaybsanaanteeda haddaan laga bixin haddaanan danaha siyaasiga laga bixin oo danaha la fiirinin gabdhaha masaakiinta ee xerooyinka ku jiro gabadha agoonta haysata ninka u baahan beerta in laga qabto maanta dadka ku xayiran disoor ku xayiran waajid ku dhibaataysan qoryoolay lagu xasuuqayo markii afgooda waxaasoo dhan qofka waxaad ku caawin kartaan midnimo waxaan idiin rajaynayaa inaad midowdaan inaad ilaahay aamintaan inaad isku xirnaataan in magaciina guud ahaan aad ilaalisaan in gardarrada aad diidaan ummadda idinla deganna aad gardarro u geysanin oo walaal aala noqotaan si nabad loo soo celiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu eediyada mahadsanyokaas may bahayay doctor sheekh nuur abukar qaasim oo surooga dalka maraykanka oona kala xiriirnay qadka taleefonka eediyada mahadsanto doctore abaamuda